wasaaradda xanaanada xoolaha dhirta iyo daaqa ee dowlad goboleedka jubbaland ayaa warbixin muhiima ka soo saartay xaaladda caafimaad ee xoolaha dhowaan loo qeybiyey qoysas barakacyaal oo ku sugan waqooyiga magaalada kismaayo tilaabadan ayaa qayb ka ah dadaalada ay wasaaradda xanaanada xoolaha jubbaland ay u gol leedahay taageerada dadka nugul ay saamaysay abaaraha iyo barakaca wasaaradda ayaa sheegtay in xoolaha si la marsiiyey baaritaano caafimaad oo lagu xaqiijinayo inaysan qabin cudurro halis oo saameyn kara deegaanka ama xoolaha kale ee deegaanka ku nool sidoo kalena xoolaha la qeybiyey ayaa la siiyey talaal iyo daaweyn ka hortaga cudurrada guud ee xoolaha iyadoo arrintaasi ay ka dhigan tahay tillaabo muhiim ah oo lagu ilaalinayo caafimaadka xoolaha iyo dadka ku tiirsan la taliyaha guud ee wasaaradda xanaanada xoolaha dhirta iyo daaqa ee dowlad goboleedka jubbaland doctor shukri maxamed yuusuf ayaa wuxuu idaacaddu waamuga warbixiyey sida ay u daaweeyeen xoolaha ay dhowaan u qaybiyeen qaar ka mida barakacyaasha ku nool deegaanada waqooyi ee magaalada kismaayo markay timaado dhanka barakacyaasha xoolaha intaan loo qaybin ka hore caafimaadkoodaan marka hore aan eegnaa xoolo aan caafimaadkooda la fiirina wasaaradda ay soo marin lama siiyo bulshada sababta waxaa laga yaabaa neefka inuu xanuunsan yahay xoolo xanuunsanna waxaa bulshada waxaa waaye caqabad bay kusii noqonayaan oo waxay abuuri karaan cudurro kale sida zoonotic diseaska inay dadka dee cudurro u gudbiyaan saa darteed wasaaradda waxay ka duushaa inay si fiican ula tacaasho xoolahaasi oo ay caafimaadkooda ka eegto oo macnaha iyo tayadooda ay weliba fiiriso markaa kadib aa loo fasaxaa in hay-adihii kale ay u qaybaan dadkii bulshadii ay u qaybaan xoolihii si loo helo xoolo caafimaad qabaan iyo bulsho caafimaad qabto daaweyn nooceeh ayaad siisaan xoolaha la dhoofinayo oo laga dhoofinayo deegaanada dowlad goboleedka jubbaland markii la dhoofinayo waxaa waaye maxjarka ayaa inta badan waxaa waaye hoosha qabtaa dhakhaatiir wasaaradda ka socota joogaan maxjarka baaritaan guuda loo sameeyaa wixii xanuun meesha lama dhaafiyo oo waa la celiyaa xoolaha caafimaadka aba dhammaantoodna waa la dhoofiyaa ee gobo waxaa loo dhoofiyaa waddamadan ee bariga dhexe sida cumaan iyo waddamo kale loo dhoofiyaa marka intii hadda aan bilownay dhoofka xoolahana wax badan baan xoolaha dhanka dhoofka ka qabanay wasaarad ahaan tiro badanna waan dhoofinay haddana insha allah qorshaha waxaa noogu jiraa in aan dhoofino insha allah ariga oo kale in la dhoofiyo la hagaajiyo meel lagu dhoofiyo maxjarkana la kordhiyo qorshayaalka noo yaallaa kuwaas waay